walaal maaragtay aad iyo aad baan markii ugu horreysay u salaamayaa ummaddii soomaaliyeed maanta magaalada minneapolis khaasatan gobolka minnesota guul weyn baa usoo hoyatay maaragtay inaan ku guuleysano dhowr kursi ay ka mid tahay congresska dabcan waad garan kartaa bulsho soomaaliyeed oo muddo kooban joogtay maanta inaan congresska gaarno waa farxad weyn maxaa kuu suurageliyay maxamuud kursigan ilhaan cumar oo dabcan aysan sahlanayn in lagu guulayso waad ogtahay ilhaan inay ka qaaday kursigan haweeney afartan iyo dhowr sano ku fadhisay inaad markii labaad qofkii soomaaliya oo xiriira aad noqoto ku guulaystay waa maxay guushan waxaa kuu suurageliyay kursigan runtii run ahaantii waxaa waye lagdin dheer baan soo marnay markii hore waxaan la tartamay filiskan oo afartan iyo afar sano kursiga haysatay lagdintaas hayta waxaa weeyaan waa soo dhoweynay markii labaadna walaashan ilhaan baa ku guulaysatay markii ka tanaasushay kursigan fursad baa ii muuqatay fursaddan inay tahay maaragtay dadaal kasta aan soo marnay inaan ka quusan qofka baniaadanka waxaa weeyaan shaksi baa tahay waa inaad adiga horta is-aaminta wixii aad danta dadka u qaban lahayd iyo maaragtay sababtii kugu dhiirigelisay inaad hooshan ugu soo noqotid miro dhalkeeda baa raadinaysa kama quusanin ummadda maaragtay bulshada soomaaliyeedna maaragtay mar walba si fiican bay ii taageeri jireen sanadkanna waxaa sii kasbanay bulshadii kale oo maaragtay degmada degan sixty b oo markii hore wadadan oo maaragtay aan soo furnay ilhaanna ay sii jeexdo si fiican tan waxay ahayd wixii aan soo qabanay horey inaan maanta ay miro dhal yeelato
maxamuud sidaad sheegtay ma ahan markii ugu horreysaad kursigaan u tartamto waa markii saddexaad oo weliba saddex sano oo isku xigta mar walba aad tartamaysay maxaa ku dhiiri gelinayay mar walba oo kugu soo celinayay adigoo lagaa soo badiyay inaad haddana tidhaahdo waan soo noqonayaa waxaa ku waday mar walba aad uga quusan weysay maxay ahayd horta gaalada waxay dhahaa never give up waxaa weeyaan qofkii bini aadanku inuu wax ka quusto maaha xilka ilaahay baa baxshaa tan ilaahay baa noogu guulayay guushanna ilaahay baa noo dhalayay dadkeenna maaragtay garab i siiyey bulshada garab igu siiyeen tan tusaale dadka waxay noqon kartaa wixii aad adiga maaragtay aaminsan tahay oo adiga kaa go-an tahay inaad bulshadaada wax u qabatid inaad ka quusatid ma si kastaba ha noqoto waxaa dhici karta inaad kuftid laakiin dhowr jir markaad kuftid horey baad u istaagaysaa biniaadanka inuu ka quusto maaragtay mar baa laga raayay walaalaheen dhowr maaragtay baa hadeertaan laga guulaystay niyad jab iyo ku noqonin tan waxay u tahay tilaabo ugu horeyso saddex jeer baan hadda kursigan usoo tartamay tii saddexaadna waa ku guulaystay city councilkan waa usoo tarmid sanadkii lasoo dhaafay macnaheed waxaa weeyaan aniga hamigay waxaa weeye bulshada soomaaliyeed dadka walaalaheen iyo ummadan la degannahay inaan nolosheena guul ka gaarno waxyaabaha marka maskaxdaada ku jiray ee mar walba ku riixayay ee aad u aaminsanayd in maalin lagu doorto haddii lagu doortona aad waxaa iyo waxaa qabanayso haddaad ii sheegto maxay runtii waxaa weeye dhallinyarada horta soomaaliyeed waa dayacan yihiin waxay u baahan yihiin kaalmo badan in la hagay u baahan yihiin bulshada in lasu keeno waa kala daadsannahay maanta oo shan iyo labaatan sano doorasho aan ku wada guulaysanay mana haysano meel oo bulsho soomaaliya leedahay xarun aan leenahay oo caruurteenna loo faa'iideeyo bulshadana loogu faa'iideeyo taaseetan waxaa weeyaan waxyaabaa anigu dhiirigeliya inaan mar walba dhaha waxaan u baahanay wax joogto ah oo aniga dadkeenna ay guul ku gaari karaan dhallinyaradeenna maaragtay ay naga dhaxli karaan sababta waxaan waa dhaxal wixii aan horey u shaqaysana waxaan laga dhaxlaya caruurteena baa naga dhaxlaysa inta soo socotana waa naga dhaxlayan kursigan waa ti markaan hadda aan ku guulaysanay ilhaan baa marka hore ugu guulaysatay mar labaadna waa aniga caruurteena naga sii dhaxlaan
kursigan in la yidhahdo kursigii soomaalida maaha kursigan waa kursi dadka danta yar oo gobolkan degan xaafadan waxaa ku taala jaamacadda waxaan matali doonaa university of minnesota tan weyn baa noogu xiran caruurteena waxbarasho fiican inay helaan ganacsatada inay helaan dhaqaalo oo tayo leh ee horumar ay ku gaari karaan
laba qof oo soomaali ah in ay ku jiraan golaha ay ka mid noqdaan golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota xilligan oo ah xilli wadankan maraykanka ee dadka soogalootiga iyo qaxootiga iyo islaamna caybka ah cirka isku sii shareerayo maxay soo kordhinaysaa baad is leedahay ama ay ka bedelaysaa aragsida dadka qaar ay ka qabi karaan soomaalida runtii an soomaali keli guushan uma soo dhalin soomaali keli maaragtay guushan uma soo hoyin dadkii ajnabiga ahaa ama dadka dariska aan la ahayn qof kasta ha noqdo walaalaheen urumada dadkii cadaankii ahaa iyo oo dadka gobolkan ku nool baa aad iyo aad noo soo dhaweey oo ka hortegayo madabta koorka ka hortegayo islaam naceebka oo ka hortegayo maaragtay dhibaatada qaxootiga iyo dadka danta yar lagu hayo gobolkan runtii haddii la fiirsho xagga ma aragtay horumarka dadka danta yar aad bay u liidataa taageerada nagu siiyeen waxaa weeyaan in lasoo afjaro wixii ma aragtay farqiga u dhexeeyo dadka danta yar iyo dadka ajnabiga caddaanka wadankan ku nool khaasatan waxbarashada ha noqoto dhaqaale ha noqoto xagga guryaha ha noqoto horumar ha noqoto taas waa midda maaragtay ku dhiirigelisay inay nagu taageeraan aan dadka arintaas runtii aan u istaagno mar walba waxa aan ugu soo noqonay taasay ka mid ahayd guushana maanta waa noo soo hooyatay laakiin bilaawgii waay howl badan baana sugaysaa inaan ummadda midayno inaan waddo weyn aan dadka u jeexno aanan fikradaheenaan u sheegano inaan wada tashanno inaan gacmahaas wada qabsanno baa loo baahanya qof kasta oo maaragtay xil ka hayo gobolkan maanta waxaa waaye ballan baan aniga ka qaadayaa inaan gacmahaas wada qabsanayno anagoo miis wada fadhinno oo wada shaqaynayno oo na la ixtiraamayo oo dadkana maaragtay na ixtiraamayaan baa loo baahanya inaan dad badan baa waxay yidhaahdaan doorashooyinkan soomaalida dhexdeeda ah matal adigu dhowr mara baad tartantay dad soomaalida la tartantay hadda kuraasta qaar soomaali baa ku tartamaysa iska soo horjeeda waxaa la yidhaahdaa iska soo horjeedkaas dadku ay wada tartamayeen hal kursi wada tartamanayeen ummaddii ayuu kala dheereeyey ma isleedahay marka guusha hadda aad gaarteen fursad baa idii bannaan aad kaga faa'idaysan kartaan aad iyo aad kole waxaa weeye kursigan cid kaloo soomaaliya la tartamaysa ma jirin lix qof oo ajnabi baa la tartamay runtii aad bay u dadaaleen iyaga naftooda laakiin markii dhexdayna aan isqabsanno qofkii calaf maaragtay u lahun baa ku guulaysanaya laakiin markay howsha dhammaato doorashada ay dhammaato in ummadda lasu keeno sababta waxaan ka fikiraynaa mustaqbalka caruurteena waxaan ka fikiraynaa horumarka bulshada waxaan ka fikiraynaa sidaan u midoobi lahayn oo danteena aan ku gaari lahayn haddii aan dhexdayna isqabsanno anigana waxba ma qaban karto walaashin hodan waxba ma qaban karto ilhaanna waxba ma qaban karto keligeen waxaa loo baahan yahay inaan dhexdayna laga faa'iidaysanin inaan isu faa'iidayno iyo horumarkaan ka fikirno iyo caruurteenaan ka fikirno runtii waxaa weeyaan fursad qaali baan haysanaa fursaddan inaan ka faa'iidaysano waa muhiim dabcan doorashadii weyneed ee novembar ayaa dhiman inkastoo kursigan uu ku yahay kursi dimuquraadi oo cabsi badan aan laga qabin qof xisbiga kalea inuu kusoo baxo innaba ma jirtaa wax walaaco aad ka qabi karto in republicaanku ay kursigan kugu qabsan karaan runtii natiijada caawa aad firin kartaa qofkii republicaanka wuxuu helay boqol cod dimuqraadigan waxaan helnay dabcan toddoba kun iyo googo cod anigoo shakhsiyan aan helay saddex kun ku dhowaad runtii waxaa weeyaan kursigan xaafaddu ka kooban yahay xaafadday soomaali badan ay deganta alxamdulilah waa dad badan oo jecel xisbiga dimuqraadiga horumar inay gaarsiiyaan walaashin ilhaan markii hore ku guulaysatay shan iyo toban kun ku dhowaad ba hesha cod micneheedu waxaa weeyaan xisbiga dimuqraadiga baa kursigan iska leh xisbiga hadduu leeyahay anagaa usoo baxay xisbiga dimuqraadiga horumarkeedana waxaa laga sugayaa sidaan dadka u gaarsiin lahaa soomaalida keli maaha dadkii oo dhan bulshada ku nool ardayda ha noqoto jaamacadda inaan xooga saaro inaan dadka maaragtay ajanitan xoogan saaro saas baan guulku gaari karnaa insha allah